boqolaal qoys oo danyar ah oo ku nool deegaanka kudha ee hoostaga magaalada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose ayaa loo qeybiyey deeq raashin ah taasi uu bixiyey maamulka jubbaland deeqda ayaa ka koobneed bur bariis sokor caano iyo saliid cumar xaaji bare gudoomiyaha magaalada kudha ayaa ka warbixiyey deeqdan iyo sida loo bixiyey waa ujeedaan raashinka halkaan aan ku qaybin hayna wuxuu naga soo gaaray dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam marka horeysa madaxweyneha waan salaamayaa boqol iyo toban iyo afarta waxaan rabnaa wakhtigii raashinkaas ugu habboonaa noola keeni dabeele idooy kaceen beerey weli ay soo baxeen kala dhacdan u jira aad buu u mahadsan yahay waxaan ka codsanaynaa inuu noo keena raashin intaan ka badan dadka qaar hadda raashinka ma gaaran wakhti xunna waa lagu jiraa qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyey waan u mahad celinaynaa sida hufan raashinka noogu keentay ilaah baa mahadda iskale ayagaan muxuu ahaa ugu mahad celinaynaa waxaana ka codsanaynaa saan iyo si ka fiican in muxuu ahaaye wadamada hadda xeebaha markii la yidhaahda annaga reer xeebeed baan nahay waxaan doonaynaa waxaan koryooro raashinka ah waan aragnaa hadda gacantaaba ku haynaaba ilaahay baa deeq bixiya wax badan oo intaa ka badan oo ka macno badanaan baan rabnaa wax badan oo waxqabad ahaan u baahan nahay oo dhinac kasta ay ahaataba warar loqodaan u baahan nahay ceelal baan u baahan nahay mashruuc baan u baahan nahay warshadaan u baahan nahay deeqdan ayaa ku soo aaday xilli baahi weyn ay u qabeen qoysaska loo qeybiyey waxaana maamulka jubbaland uu wadaa dadaallo lagu caawinayo dadka danta yar